نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الثالث والخمسون عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم أو يرد على أقصاهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث الثالث والخمسون حديثك saddex iyo kontonaad oo darsigeenu uu ka bilaabanayo waxaa laga wariyey can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu caliy bni abi aalib ayaa laga wariyey ilaahay ha ka raadi noqday qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi almuslimuuna dadka muslimiinta ah tatakaafa-u dimaa'uhum dhiigoodu wuu isku dhigmaa kalama diyo sarreeyaan diyadoodu waa mid waa isku dhiig wax ay fadli mid uu leeyahay oo kan kale uu kaga fadli badan yahay ma jiro ilaa bitaqwa alla ka cabsiga unbaa lagu kala fadli badan yahay wayascaa bidimmatihim ammaankooda iyo cahdigoodana waxaa u istaagayo u camal falayo oo u soconayo adnaahum kooda martabada hoose darajada hoose leh ayaa u soconayo wa yuraddu waa la celiyaa calayhim dushooda waxaa lagu soo celiyaa aqsaahum koodii fogaa ayaa lagu soo celiyaa ama wa yuraddu waa la celiyaa calaa aqsaahum riwaayaadka kale ay leeyihiin oo calayhim aynan ahayn calaa aqsaahum cahdiga iyo ballanka iyo ammaanka amase khaniimadii waxaa loo soo celiyaa aqsaahum koodii fogaa ayaa midka aqrabka ahaa wuxuu soo helo ayuu kan dhow midka abcadka ah oo fog ayuu u celinayaa wa hum dadka muslimiinta ihi yadun hal gacan wey waa kuwo wada jiro wey calaa man siwaahum wixii ayaga ka soo haray yad bay u yihiin waa dad jiro ayaga wada jiro waxaana muslimiinta ahayn meel bay kaga soo wada jeedaan alaa laa yuqtalu muslimun laa yuqtalu yaa la dilin muslimun qof muslima bikaafirin gaal yaan loo dilin muslima qof muslim ah kaafir yaan loo dilin oo loo qisaasin walaa duu cahdin mid ballan leh fii cahdihi ballantiisana yaanan maaragtay isagana loo dilin wey walaa duu cahdin fii cahdihi sidaasuu leeyahay xadiidkaas abu daawuud iyo nasaa-i ibnu maajah ayaa maaragtay soo saaray wakadalika waxa weeyaan asalkiisana saxiixeynku ku jiraa xadiidkaas marka riwaayaadkiisa weliba midan oo wayuraddu calayhim aqsaahum uu nabigu leeyahay waxaa ku timaada riwaayaad qaar wayuraddu calaa aqsaahum way ku timaada oo calayhim tabadelkeeda calaa ku timaado riwaayo kaleeto waxaa jirta ah wayujiiru calayhim aqsaahum koodii fogaa ayaa badbaadinayo oo qofkuu doono buu badbaadiyaa wuxuu marka nabadgeliyana waa la nabadgelinayaa weyaan xadiidkan marka siduu sheekhu tilmaamayo markuu xadiidka sharxayo wuxuu leeyahay hada alxadiidu katafsiili liqowlihi tacaala inama almu'minuuna ikhwa iyo wa qowlihi sala allahu alayh wali wasalam wa kunuu cibaad allahi ikhwaana xadiidkan wuxuu faahfaahinaya oo tafsiil ku sameynaya aayadda qur-aanka ah oo duuduubtay inay dadka muslimiinta ahi mu'miniinta ahi walaalo yihiin ukhuwadaas baana loo tafsiiliyey iyo xadiidka nebiga uu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa kunuu cibaad allahi ikhwaana addoommadii allow walaalo noqda hadalkaas uu nebigu yidhi ayuu tafsiil u yahayoo faahfaahinaya oo la leeyahay sidee walaalo ku yihiin kalama dhiig sarreeyaan mid haddou mid diloo shaydaan ku qaado waa loo qisaasi diyadooda waa isku mid mid mid ka diyo badan ma jiro mid mid ka sharaf badana ma jiro taas waa mid wey waxay walaalo ku yihiin mid ayaga ka midihii haddii uu qof ammaan geliyo oo qof ammaan ou siiyo yidhaahdo qofka kaafirkaa anaa badbaadiye lama taaban karo dimadaydu ku jiraa fa huwa fii cahdi wa dimmati hadduu yidhaahdo inaana lagu xadbi lagu xadgudbi karaynin haddii muslimiinta qolo ka midihi cahdi ay soo qaado oo cuhuud u soo qaado ballan uu soo qaado oo muslimiinta ballan uu usoo galo inaan la dhihin ballankaada waxba kama jiro dadka madaxdaa iyo matihida waxaa weeye qof shariifahoo magaciisana matihid in la yidhaahdo oo hadalkiisa lagu tuuro lama ogola marka waa in ballankuu soo qaadayo cuhuudduu soo qaado yacni dadka kale ay aqbalaan muslimiinta intooda kale ay aqbalaan wuxuu yidhi nebiga waxay walaalo ku yihiin wahum yaddun calaa man siwaahum wixii ayaga ka soo haray inay mid u yihiinoo dad isku kaalmeeyo ay yihiin cadowgoodana meel uga soo wada jeesto ay yihiinoo walaalo ku yihiin marka waa fiqaraadka ama jumlooyinka uu xadiidku ka kooban yahay waxay fasiraysaa ukhuwadaasay fasiraysaa walaalnimada waxa ay tahay baana loo fasiri intaasoo idil baa walaalnimadu kulminaysaa weeyaan xadiidku wuxuu ku khatimay yuusan qof yaanan qof muslima gaal loo dilin haddii qof muslima gaal uu dilo looma qisaasayo baynamaa ayaga markii qof qof dilo la isku qisaasayo la isku dilayo qof mucaahidoo kaafir ahna oo ballan leh asagan inaan la dili karin qofka cahdigiiyo ballanka leh muslimiinta ballan la leh inaanan la dili karaynin waa taa weeyaan alaa laa yuqtalu yaan la dilin muslimun qof muslima bikaafirin gaal yaan loo dilin walaa duu cahdin qof ballan u saaxiib ahna oo gaal ah fii cahdihi ballantiisa intuu ku jiro yaan la dilin macnahaas macnahaas weeyaan gaal muslimiinta la ballamay oo ballan la leh yaan la dilin ma bannaano in la dilo xadiidka marka faqraadkaasuu na tusay oo nagu tusay walaalnimada waxa ay tahay ukhuwada islaamiga la sheegayo waxa yacni maaragtay ay tahay baana loo sheegay muslimiinta dhiigooda waa isku dhigmaan waxay ku kala tegi karaan oo keliya waa yacni fi ddiini waariqa labadaasaa la yidhaahdaa waa fi ddiin wa fi riqa diinka marka uu yaho lagu kala tago oo kaafir iyo muslim ay noqdaan bay kala sarreynayaan amaa muslimiinta waa isku mid wey xagga qisaasta mukaafa'a lama shardiyo nin madaxweyne ah hadduu qof raciyada ah dulmi ku dilo waa loo qisaasaya leanna dulmi buu ku dilay waa loo qisaasay naftiisa male isaga yacni lama dhahayo kanaa shariif ah oo qof wanaagsan ahaa kanaa wadiic ah oo qof xun ah iskuma dhigmaan dhiigooda lama oranayo waa isku dhigmaan muslimiintu waa mid maaragtay dad aan kala sarreynin wey keliya waxaanan qofka muslimka loo qisaasaynin haddii uu kaafir uu yahay qofka uu dilay amase addoonkiisii uu yahay loo qisaasi maayo hadduu addoon yahay looma qisaasayo wixii intaa ka soo haray yacni addiinu waariqa diinka iyo addoonsiga wixii ka soo haray addoonnimada wixii ka soo haray muslimiintu waa ku siman yihiin haddaa gacan goydo walaalkaaga muslimkaa xirfadou doona ha lahaado maskiin ha ahaado daciif ha ahaado waa lagaa goynayaa adna waa lagu qisaasaya gacantii aada goyso waa lagaa jari waa lagu qisaasaya ha yaraado ha weynaado waa ilmo yar wey lama oranayo rag ha ahaado dumar ha ahaado caalim ha ahaado jaahil ha ahaado yacni wax farqiga u dhexeeya ma jiree waxa weeyaan almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum dhiigooda waa isku dhigmaa muslimiintu dhiigooda waa isku dhigmayaa wey faqrada kale wuxuu nabiga uga hadlay calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu uga hadlay wayasca bidimatihim adnaahum dimada waxaa loo jeeda waa alamaan amaankaa loo jeeda wayasca bidimatihim ammaankooda iyo cahdigooda waxaa u soconayo u camal falayo adnaahum midkooda ugu darajada liito yacni jeeshka marka uu ciidan ay muslimiintu leeyihiin ra-iisul jeeshaa jiro ninka qaa'idul jeish la yidhaahdo ee madaxda ahee go-aanka uu ka go-o waa madax wey askartiisa mid ka midihi hadduu qof ammaan geliyo oo yidhaahdo qofkan anaa ammaan geliyey laguma xadgudbi karo lama oranayo adigu askari dabla ahaa tahay waxaad leedahay lama le se waxaad tahay lama arkee iyadoo saraakiishii kaa sarreysay ay joogto maxaa ballanta usoo gashay la yeeli maayo lama odhanayo waa la aqbalaya qof kastoo muslima hadduu qof muslima badbaadiyo asagaa iskale dimadii saas weeyaan maxaa yeelay allah wuxuu leeyahay isagoo nabiyullaahi moxamed la hadlayo wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah uma abliqhu ma'manah haddii uu badbaado iyo nabadgelyo oo ku weydiisto mid mushrikiinta ka mid a oo i badbaadi oo ku yidhaahdo allah wuxuu leeyahay faajirhu badbaadi nabadgeli yani qofkaa mas-uuliyaddiisi qaad xataa yasmaca kalaam allah muslimiinta beledkooda intuu yimaado oo ilaahay kalaamkiisa dhagaysto haddii uu qaato waaba muslim waa muslimi uu qaatay kalaamka ilaahay oo ku dhaqmo hadduusan diinkii qaadanin oo gaal ou yahay laguma xadgudbi karee waad ilaalinaysaa xataa yani uma abliqhu ma'manahu baa layi meeshuu ammaanka ku helayay makaanku ammaanka ku helayay gaarsii marka arintaas waxaa la rabaa qofka muslimkaa hadduu qof badbaadiyo inaan lagu xadgudbin inaana lagu xadgudbin waxaana tusayo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu albukhaari fii saxiixi oo ku warinayo wakadalika abu daawuud iyo tirmidi ay warinayaan xadiid umahani radia allahu canha umahani binta abi aalib yani cali bin abi aalib walaashiis wey umahani baa waxay badbaadisay nin mushrikiinta ka mida waa gabar wey nin mushrikiinta ka mida ayay badbaadisay waxay tihi anuu maaragtay ku jiraa dimadayda iyo cahdigaygu ku jiraa markaasuu cali bin abi aalib arko yihi waa dilaya ninkaas maadaama uu kaafir yahay anaa dilayo sidaa markuu cali yidhi yaa waxaa dhacday umuhani waxay u tagtay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasay tii rasuulka ilaahay ow cali bin abi aalib qof aniga badbaadiyey ayuu rabaa inuu dilo nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qad ajarnaa man ajarti ya umahani waan badbaadinay qofkii adiga aada badbaadisay umahaniyey gabadhaas wax ay badbaadisay nebigu wuxuu leeyay cid ku xadgudbi kara ma leh maxaa yeelay wayasca bidimatihim adnaahum waa gabar say damaanad u qaadi kartaa lama oranayo say qof maarata u badbaadin kartaa lama oranayo wayasca bidimatihim adnaahum sidaasaa la rabaa marka waxaa la rabaa dadkaas oo qofka muslimka marku istaago oo yidhaahdo hebel anaa badbaadiyey in la badbaadiyo kaafir weeye iska dil macnaheedana lama ogolo waan arki doona walaa duu cahdin fii cahdihi buu nabigu uga warami doonaa calayhi salaatu wasalaam fikrada kale waxa weeye oo nebigu uu ka hadlay wayura wayuraddu calayhim aqsaahum xagga ammaangelinta amase cahdiga iyo ballanta lala galo qofkooda fog wixii uu ballan qaaday oo qofka uu badbaadiyo waxa weeye waa loo badbaadinaya ballanta uu soo galo iyo cahdiga uu soo galo lama burinayo waxa weeye yacni laba macnoba way ku fasiraan culummada laba macnoba way ku fasiraan wa yuraddu calayhim aqsaahum ama yuraddu calaa aqsaahum laba macnoba mufasiriintu way ku fasiraan waxaa loo jeedaa bay leeyihiin axaadiista dadka sharxo culummada sharxdo haddii dadka muslimiinta ah ee degan bilaad aada u fog degan oo yacni ka fog bilaadii gaalada ka fog gaalada beledkoodii ka fog haddii ay kufaar ka fog ballan la galaan oo caqdi iyo ammaan ay siiyaan kuwii gaalada u dhawaayay xuduudda la lahaa inay ballantaa buriyaan ma aha weeyaan marka wayuraddu waa la celinaya cahdigaas calayhim calaa aksaahum baa lagu celinaya oo loo celinayaa ballantii saasaa loo hayni siduu yahay baa loogu fulinaya kii dhowaa oo beledka gaalada xuduudda la lahaa inuu yidhaahda anaaba xuduud la lehe see adiga ballan ula gashay laga yeeli maayoso qof muslima ballanka ma qaadin waa loo fulinaya macnahaas waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa macnaha labaad haddii dadka muslimiinta ah ee ninkii imaamka ahaa oo u diro gaalo muxaaribiin ah oo dagaalamaysay iyu ciidan u diray inay la dagaalamaan ciidankii markuu u diray ayaa ciidankii sariyadii la diray kooxdii la diray oo dagaalka gashay baa haniimo soo heshay haniimada ay soo helaan waxaa weeye wixii ayaga imaamka uu magacaabay oo loo magacaabay unbay qaadanayaan inta kale wayuraddu calaa aqsaahum ciidankii ka dambeeyey ee ka fogaa ayaa lagu soo celinayaa oo la leeyahay ciidankaa ka dambeeyey waa in maaragtay intii ladiin magacaabay mooye inta kale aada haniimadii soo gaarsiisaan macnahana waa lagu fasiraa sababtu waxa weeye kuwaan haniimada qeybta laga siinayo jeeshka ahi yeysanba dagaalka ka qeybgelin laakiin sariy ciidankaa la dirayo ilaalada ahoo dagaalka gala la yiri yarka ah waxa ilaalinaya oo hadday soo jabaan difaaci lahaa waa ciidankan weyn waa marka dagaalka yeesanba la baashinin laakiin waxbay ku leeyihiin marka sidaa darteed labadaas macnaba xadiidka waa lagu fasiraa wayuraddu calaa aqsaahum ama wayuraddu calayhim aqsaahum haddii la yidhaahdo wayujiiru calayhim aqsaahumna riwaayadaasi tii hore unbay ayidaysaa wayascaa bidimatihim adnaahum ayay ta'kiid u tahay weeyaan fiqrada afraad ee uu xadiidku ka hadlay waxaa weeye wahum yadun calaa man siwaahum wahum yadun calaa man siwaahum muslimiinta waa hal gacan oo keliya calaa man siwaahum wixii ka soo haray ayay mid u yihiin wey muslimku waa akhulmuslim cadowgiisa uguma kaalmeeyo qof muslima waxaa weye muslimka ula jiraa marka muslimiintoo dhan waxaa waajib ku ah dhammaantood inay mid u noqdaan cadowga ilaahay oo kufaarta oo muxaaribiinta oo la dagaalamayo diinka ilaahay inay mid u noqdaan hadday qowl iyo ta'yiid tahay qofka muslimka inay ayido hadday ficil tahay hadday kaalmo tahay dhinac walba kulligeed hadday dhaqaalo tahay wax kasta kulligeed hadday difaac tahay waxaa la rabaa qofka muslimka inaad mar walbaba la safata baa la rabaa oo aada ku ayido wixii xaqahoo oo shareecada uu ku waafaqsan yahay wuxuu ku khaldan yahan inaad ka reebta baa la doonaya wy marka arrintaas waxay ay amraysaa wahum yadun calaa man siwaahum laleeyahay in muslimiinta inta qeybsamaan qaar gaalo soo wataan qaarka kale muslimiinta ay ku qaarkii kaleo soo haray ay ku dudumiyaan oo ku baaba-ashaan inaan la ogoleyn maxaa yeeley gacantaadii kale baad maaragtay cadow u adeegsanaysaa ku baabi-inaysa laguma ogolo marka wahum yadun calaa man siwaahum intaas marku ku sharxay qeybtaa hore aayaddii inama almu'minuuna ikhwa iyo xadiidkii wakunuu cibaad allahi ikhwaana markuu noogu sharxay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam yo marka wuxuu noo sheegi haddana alaa laa yuqtalu yaan la dilin oo lama dilo muslimun qof muslima bikaafirin gaal looma dilayo maxaa yeelay waa kala diin waa mukaafa-adii baa la waayay iskuma dhigmaan muslim iyo kaafir laba isku dhiganta ma aha iskuma dhigmaan muslim haddaad disho waa lagu qisaasaya laakiin kaafir haddaad disho may laguma qisaasayo haddousan mucaahad ama dhimi ama wax lamida uusan ahayn lagu qisaasi maayo lagu qisaasi maayo laa yuqtalu muslimu bikaafirin muslim kaafir looma dilo markii sidaa la yidhaahdo faqra dambe uu nabiga raaciyey hadalka jumlada dambe uu raaciyey walaa duu cahdin fii cahdihi markuu yidhi waxaa weeye hadal laga fahmi karo yacni muslim kaafir looma dilo inuu marka xataa qofkii mucaahadka ah oo qofka dilo ballanta qofkii lahaa lala lahaa muslimiintu ay la lahayd qofkii ammaanka la siiyey qofkii dimada ku jiro muslimiinta cahdigooda ku jiray in lala dagaalamo ama la dilo ayuu qofka uu ka qaadan karaa dhiiggiisa oo bannaan yahay marka ma bannaana layidhi walaa duu cahdin qof cahdi u saaxiibana lama dilo yacni laa yaxilu qatlu man lahu cahdun min alkufaari qof gaalada ka mida oo cahdi leh lama dilo yacni ama cahdiga cahdigaasi ha noqdo dimo ama ammaan la siiyey ama hudna iyo heshiis wuxuu doono ha noqdee loo dili maayo wey marka halkaas waxaan ka qaadanaynaa qofka mucaahadkaa oo muslimiintu ay la ballameen gaalka ah muxaaribka weliba ah gaal xarbi ah ba muslimiintii la heshiiyeen cahdi la galeen lama ogolo in la dilo gaal muslimiin yacni gaal xarbiya ayay muslimiintii qeyb ka mida ammaan siisay dowladdaas muslimiinta waxay u ogolaatay fiisadii iyo tashiiradii oo beledka ku imaan lahaabaa loo ogolaaday waa ammaan waay qof muslima baa keenay gaalkaas isagoo xarbiya dimadiisu ku keenay inay ku xadgudubta lama ogola haddii uu yahay kaasna waxaa la yidhahdaa musta'min baa la yidhahdaa ka saddexaad waxaa weeye waa dhimmi wey dhimiga waxaa la yidhaahdaa bilaada muslimiinta ay qabsadaan jihaad bay galeen gaaladii bay dhul ka qabsadeen gaaladii markay ka qabsadaan gaaladii dhulka deganay diintooday haysanayaan jizye yaraa laga qaadayaa oo ah ilaalin ayaga la ilaalinayo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda diintiisii iyo kiniisadiisii wuxuu rabo meeshiisa caadi buu u tegayaa lagama taabanayo islaamka soogal lagu khasbi maayo inuu islaamka soo galo qasab looga dhigi maayo laakiin waxaa laga rabaa jizyada yarta xoogaa lacag yar baa laga qaaday oo lagu ilaalinaya isaga kaasoo kalena dhimiyaa la yidhaahdaa in lagu xadgudbo lama ogolo cahdiga waxaa weeye muslimiintii baa gaalo la ballantay dowladda islaamka dowlad kale la heshiisay sulxi inay isdhex mari karaan kala tijaaraysan karaan yacni cahdi baa jiro markaasoo kale haddii cahdi jiro in lagu soo xadgudbo oo yacni qofkii mucaahadka markuu bilaadka beledka muslim ka yimaado in la dilaahay ma aha marka qofka ammaan aada siiso haddaad ku xadgudubto waxa weeye waa shay yacni shareecada aada u fogeysay oo laleeyahay nebiga uu leeyahay anaaba beri ka a uu leeyahay xadiid yacni maaragtay alimaamu الnasaa-i fii sunanihi uu ku warinayo imaamu اlbukhaarina fi taariikh uu kusoo saaray wuxuu leeyahay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam man amana rajulan man amana rajula calىa damihi faqatalahu faana bariء min alqaatili wain kaana almaqtuulu kaafira qofka qof ammaan geliyo dhiiggiisa inuu u badbaadinayo ammaan u qaado markaa kadibna dilo aniga beri baan ka ahay buu yihi qofka qaatilka ah kan wax dilay beri baan ka ahay kan la dilay kaafir ba ha noqdo hadduu rabo qofka ammaanka siisay oo aada ballanto uga baxday khadriga ku samaysay oo aada dishayba kaafir ba ha noqdee beri baan ka ahay buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo nabigu noo sheegay xadiid imaamu lbukhaari fii saxiixi oo ku wariyey xadiid cabdullaahi bni camr ibni caas wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam man qatala nafsan mucaahada nafsan mucaahadatan bigayri xaqiha lam yurix raa'ixata aljanna wa ina riixaha layuujadu min masiirati arbaciina caama qofka wuxuu yidhi qof naf kaafirad ah oo ballan muslimiintu ay la galeen qofka dilaahi xaqdarrana ku dilo dulmi ku dilaahi jannada carafteeda ma helo jannada carafteedii udeegeedana meel afartan sano loo socdo oo kale baa laga helaa weeyaan marka sidaa darteed qofka mucaahadka qofka maaragtay musta'manka ah qofka maxaa la yidhahdaa dhimigaa in lagu xadgudbo waa kaafir loo dilo ma ah kaafirka la dilaa waa midka muxaaribka ahe adig kula dagaalamayo diintaada kasoo horjeedo kaasun baad dilaysaa weeyaan marka xadiidkan arrimahaas waaweyn ayuu ka warramay wey alxadiidu athalith walkhamsuun can caliy bni abi aalibin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkaa wuxuu yidhi almuslimuuna muslimiinta tatakaafa-u way isku dhigmataa dimaa'uhum dhiigooda ma kala sarreeyaan wayascaa bidimmatihim cahdigooda iyo ammaankoodana waxaa u soconayo adnaahum midkooda hooseeyo macnaa adnaahum looma jeedo qof liitee yacni qof laga darajo sarreeyo dadaa madaxa dadna madax ma ah racyo waa dadka raciyadaha loo jeedaa rag iyo dumar baa loo qaybsamaa cid kasta oo soo qaadi karto oo ballantaa qaadoo dadka badbaadisana waxaa weeye isagaa iska leh waana lagu xaq siinaya wey wayuraddu waa la celiyaa calaa aqsaahum ayaa lagu celiyaa haniimadii kuwoodii fogaabaa lagu celiyaa ama cahdigii ay soo qaadeen ayagaa lagu celinayaa oo loo deynaya ballanta ay soo qaadaan labada macnaba wahum ayagu muslimiintu yadun mid weeye waa yad waaxida wey hal gacan wey calaa man siwaahum wixii ayaga ka soo haray oo cadowgooda ihi mid bay u yihiin ayagu marka inay qaybsamaan oo ay isqaybiyaanoo gaalada qaar raacaan looma ogolo weeyaan alaa hooyahay laa yuqtalu lama dilo muslimun muslim bikaafirin gaal loo dili maayo maxaa yeeley kafaa'adii baana jirin muslim iyo gaalay kala yihiin wey walaa duu cahdin ballan mid u saaxiib ahna fii cahdihi laguma dilo ballantiisa lagu dili maayo mar intuu ballanka leeyahay in lagu xadgudbaahi lama ogolo wey rawaahu abu daawuud wanasaa'i wabnu maaja can ibni cabaasin radi allahu canhuma iyaguna cabdullahi bn cabaasi ka wariya alxadiidu alraabic walkhamsuun xadiidka afar iyo kontonaad marwiyun can camr bni shucaybin can abiihi can jaddi cabdullaahi bni camr bni caas radia allahu canhuma baa laga wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama qaala rasuulka inuu yihi calayhi salaatu wasalaam man tatababa qofka wax daweeyo walam yuclam minhu isagana aan lagu ogeyn oon lagu garanaynin tibun dhakhtarnimo aan lagu aqoonin iyo xirfadaa inuu yaqaano oo markaas tadabubkii iyo daawadii uu sameeyey wax ku dilo dhib ku gaarsiiye qofka fa huwa qofkaasi daaminu isagaa daamin ah waa damaanayaa weya rawaahu abu daawuud wanasaa'i abu daawuud iyo nasaa-i ayaa wariyey sidoo kale ibni maajahna wuu soo saaray isagana sheekh naasirna wuu taxsiiniyey fii saxiixi sunan abi daawuud iyo sunan ibni maajah ayuu xasan uga dhigay xadiidkaasi darajadiisii weeyaan xasan buu ka dhigay xadiidkan wuxuu ka waramayaa qofka tibiga keliya ma aha daawada keliya ma aha qofka sancad sanco uusan aqoonin xirfad uusan khibrad u lahayn yidhaahdo waa aqaanaa markuu xirfaddaa u istaago shaqadaas waa aqaanaa uu yidhaahdana xirfad uusan uusan aqoonin iyo shaqo uusan garanaynin buu yidhi waa aqaanaa markaasuu xirfadaasi wax ku halleeyey wixii uu halleeyo waa daamin wey shaqo aadan aqoonin markaa qabato oo dhib aada gaarsiiso yacni jinaaya aa la timaado waxaa weeye adaa daaminoo lagaa rabaa weya ama dhakhtar noqo waxaa tidhaha dhakhtar baan ahay ma tihid dhakhtarnimo laguguma yaqaan dhibaataad geysatay qofaa tiri waa qalaya ama qofaa tiri waan daweynaya dhakhtarna maahid waa lagu qabsanaya diyadiisaa lagaa rabaa haddii aadan aqoonin xataa waa lagu qisaasi haddaad shaqadan aadan aqoonin qofka aad dishay waa lagu qisaasaya xubin baa ka goysay xubintaas iyo wixii aad talfisay oo dhan daamin baad noqonaysaa xoolihii aad ku qaadatay shaqadaas xirfadaas aadan aqooninna xirfadda aadan garanaynin xoolihii aad ku qaadatay waad soo celinaysaa kii asiisaad ku celinaysaa laguma ogolo weyaan laguma ogola marka wuxuu noqonayaa qof khish la yimid buu noqonay waxaa tidhi gaarigaan gaari baan wadi aqaanaa mana wadi taqaani waa qaada dad baa ku dishay waa lagu qabsanaya sanco aadan aqoonin guri baan dhisi aqaan baa tiri injineeraan ahay ma tihid gurigii baa dhistay waa dumay dad baa ku dumisay dhib baa soo gaaray adaa lagaa rabaa damaanadaasoo dhan maxaa yeeley shay aadan aqoonin baa tiri waan aqaana waa lagu qabsana wey marka cid kasta kulligeed oo shaqo aysan lahaynan aqoon u lahayn u istaagto oo markaa dhib keentaahi dhibaatadaas isagay kusoo noqonaysaa waana damaanad baa laga rabaa isagaa loo qabsanay dhismo hadduu yahay yacni hadday najaaro tahay iyo maaragtay geeda wax la qorayo hadday tahay hadday tahay qofka uu xadaad yaho biraha iyo wax lamidka uu ka shaqeeyo iyo wixii lamid a dhakhtar baan ahay buu yidhi ma aha sawaaq baan ahay buu yidhi oo darawal baan ahay ma aha wuxuu sameeyo waa loo qabsanaya waa loo qabsana wey waxaa tusaya xadiid abu daawuud fii sunanihi uu ku warinaayo cumar ibni cabdilcasiis ayaa rag u yimid waxay nebiga uga wariyeen calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu yidhi أيما طبيب تطبب على قوم لا, يفر لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن يعني حديث كانوا لمديا qof kasta oo yidhahda waxbaan daweyn karaa oo dad daweeyo isla markaana aan loo garanaynin oon loo aqoonin inuu tabiib yahay ama dhakhtar yahay ama sancadan u yaqaana aan lagu garanaynin oo markaa faacnata yacni dara bilmariidi baa loo jeedaa qofkii mariidka ahaa dhibo dhib gaarsiiyo qofkuu daweynay ama shaqaduu qabanaya halleeyo fa huwa daaminun nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkaas inuu daamin yahay inuu daamin yahay baa laga rabaa waa damaanad qaadaya weya wixii ou haleeyey inuu guto baa laga rabaa weya waxay leeyihiin marka muqaabalka xadiidkaas mafhuumkiisa waxaa laga fahmayaa haddii qofka dhakhtar uu yahay xaadiq ahoo shaqadaana aada u yaqaano waa saanic wey oo dhismihii iyo wax lamidkahi aada u yaqaanaa waa darawal wey darawalnimadii wuu yaqaanaa wixii ou geysto waxay leeyihiin falaysa bidaaminin culammada qaar ka mid a ma damaanad qaadayo damaanad ma qaadayo laakiin yacni waxa weeyaan culummada fuqahada fuqahaau lmadiina dadkaas fuqahaau lmadiina la yidhaahdo waxay yidhaahdeen dhakhtarka wax daweynayo haddii xataa uu caalim yahayoo cilmigaa uu yaqaano waxay arkayaan haddii uu qofkaa uu daweynayo u dhinto looma qisaasayo maxaa yeelay waxaan loogu qisaasaynin oonan loo dilaynin qofka mariidka ama qofka weligiisa ah ayaa ninkan idan siiyey oo idin u idnay idan buu haystaa in qofkan uu daweeyo dawaduna waa waa maaragtay ama waa najixi kartaa oo waa ku guulaysan karaa qofka ama waa kuma guulaysanayo labadaasay mid tahay marka qofkaas waxay leeyihiin loo qisaasi maayo laakiin diya laga rabaa dhakhtarka hadduu qofka dilo waa in diyadiisa oo bixiyo way maxaa yeelay yacni waxa loogu keenay yani diyada loo laaziminayo waxa weeyaan qofkan inuusan nafta ka goynin ou daweeyo diyadaasaa laga rabaa laakiin diyada tii oo camdiga ahaydoo kale ma ahee caaqiladaa laga rabaa faamiligiisa iyo qabiilkiisa ayaa bixinaya diyadaas oo laga rabaa inkastay culammadu qaar leeyihiin waxaa laga rabaa yacni maaragtay maalkiisa baa laga rabaa waa inuu xoolihiisa sida camdigii oo kale xoolihiisa inuu ka bixiya laga rabaa ay leeyihiin calaa kulli xaal mas'alada waa mas'ala mukhtalafa bayna alculamaa shay kasta oo waxay leeyihiin culammada ogol qofka ma'duunka ah oo loo idnay ka ratibma oo dhibaato ihi ma damaanad qaadaya bay leeyihiin sida hadda sheekheenna uu ku tegay oo kale shaarixa wuxuu leeyahay wa mafhuumu اlxadiidi ana طabiiba alxaadiqa wanaxwahu إida baashara walam tajni yadahu watarataba calى dalika talafun falaysa bidaamini wuxuu leeyahay qofka dakhtarka ah ee aad dhakhtarnimada u garanayo haddii camal intuu qabto dhib uu ka yimaado oo dhibaato camalkaas qofka uu daweynaya dhibaato soo gaarto isla markaana nafta inay baxda ay ay maaragtay ka ratibmato ka dhalato qofkaa ma ma damaanad qaadaya buu leeyahy liannahu wuxuu leeyahay liannahu ma'duunun fiihi min almukalafi aw waliyihi ninka mukalafka ah oo marka mariidkaa shaqadan kalifay min almukalifi dhe qofka kalifay oo arrinta u dhiibay ama weligiisa ayay ka timid weeyaan markaasuu yihi fakulu maa tarataba cala alma'duuni fiihi wax kasta oo ka ratibmo shay qof wax loo idnay camal uu sameeyey ka ratibmo fa huwa gayru madmuunin ma damaanad qaadaya buu leeyahy laakiin wamaa tarataba calaa gayri dalika alma'duuni fiihi axad aanan loo idnin wixiina aan aqoon u lahayn wixii ou sameeyo ka ratibmo fa inahu madmuunun waa damaanad waa damaanad qaadayaa buu leeyahy waa inuu damaanad qaadaa yani uu la yimaado weya waxaan meesha xusuusanayaa dad waxaa jira yidhaahdo oo khatiirta ka sokow wadaadada sheega oo meel walba hadda muntashir ku noqotay soomaaliya dibadahan kore carabta meel walba waxaa ka soo baxay dad yidhaahdo dadkan daweynaa oo ruqyo iyo maaragtay guryo u furta dadkan wax ku tufnaa guryo u furteen waxyaalaha maalan soomaaliya ka dhaca haddii lagaaga sheekay waad yaabi guryay furteen waxay dheen dadkan qur-aanka ku akhrinaha naloo yimaado aslan waa bidco way horta ay la yimaadeen inaad meel furato oo tiraa dadka ha ii yimaadaan anaa qur-aan ku akhrinayo macnaheedu waxa weeye ducadaydaa la aqbalayaaye kaalay inaad tidhaahdo inaad ka xirfaysatana lama ogola markaasaa meelo badan intay dadku yimaadaan weliba dumarka u badan dumarka ayaa u badan meelahaas oo kale markaasay say rabaan u garaacaan waa garaacayaan qaar waa ku waa ku talfaan say u dilayaan jinni baan ka bixinaynaa qawqacday ku haya markaasay qofka inuu ku dhinta dhici karta waxay ii sheegeen nin cudurkan t b da qabo ba waxay dhaheen jinni buu qabaa markaasay god inta u qodeen ay waxay ka buuxiyeen digada dameerka iyo waxay ka buuxiyeen bahal xildiid la yidhaahdo iyo magaciisii wax daran markaasay inta dab ku shideen bay maro weyn inta ku dumiyeen dhinacyada ku qabteenay waxay leeyiin ka bax shaydaanyo soo ugu hay meesha ku kor dhintay waa dhintay ninkii say balaayada u siinayeen waxaasoo kale ay ku dilaan kuwa waxaa soo baxay dhahayo nebigu wuxuu yidhi ashaydaanu yajri min ibni aadama majra dam nebigu wuxuu yidhi shaydaanku wuxuu socdaa jirka ayuu maraa xididada ayuu bani aadamku u maraa marka gabadhan shaydaan ay qabtaa tahliishii biyihii lasoo qaaday tahliishii ay tufeen ay leeyihiin faleebo inta ku mudaan sida cirbadii aan gelinayna shaydaanka xididada marinayna markaasuu qofkii wada bararaya markaasuu qofku u dhimanaya kaasoo kale waa daamin w waa daamin damaanad waa inuu damaanad qaada laga rabaa waxaas iyo wax lamidahay ku sameeyaan xeryaha marka waxaan aniga mar walba meeshaan taganoo dadka u sheegaa war qofka dumarka horta ilaahay ha ku kalsoonaado thaaniyan dadka ahalkiisa ahlu khayrka diinta ha ku akhriyeen xeryaha nimankaa furteenna yaan la aadin yaan la tegin aan iraada yaan la tegin maxaa yeelay balaayo unbay kala soo kulmayan shaydaanay kusoo diraan qaarkood jinniya ku diraan waxay samayna naag jinniya inta kusoo dejiyaan ay daaha gadaashiisa fariisiyaan isagaa inta fariisanayo haween jinni qabtaa jinni lagu soo dejina markaasaa le naagta maxay qabtaa markaasu wax sheeg sheegi waxbuu sheegi marka dambe shayaadiinta lafteeda kusoo diraya qofkii cudur buuba kasii qaadaa meeshii lafteedii oo kusii jirira shaydaan iyo balaayo baa maarata jinni baa qaadaya marka waxyaalahaasoo idil haddii ay ku sameeyaan ayagoo aanan cilmi ulahayn dhib ay dadka muslimiinta ugu geystaan waa damaanadaa laga rabaa waa loo qisaasi laana cilmi uma laha hadduu dilo waa loo qisaasaya haddii ay dadka ogolaadaanna diin u bixinaya ee walaadaa isagoo qur-aan akhrinayo qofkii dhinta waa looga tegaa maya waxa waa in loo qabsado wey xoolaha xataa ay qaataan xoolaha la qaato marka qur-aanka dadka ku akriso inaa xoolo ka qaadataa lafteeda way banaan tahay laakiin goormay ku banaan tahay waxay banaan tahay markuu qofku bogsoodo qofkii horaysanin xoolo lagama qaadi karo markuu qofku qur-aanka intaa ku akhristo ilaahay caafiyo markaasaad ka qaadan laakiin ayagu ma sameeyaan marka ugu horeyso qofka aad keenayso waxay rabaan lacagta inaad sii taqdiimiso oo qeyb sii bixiso maalin walboo la keenana xoolay kaa rabaan qofka ama ha raysta ama yoosan raysanin yani sheekha la yidhaahdo abu cumar ibn cabdilbar kitaabkiisa tamhiidka oo kitaab aada u qiimo badan ah oo yani ilaa dhowr iyo labaatan mujalada mas'aladaa markuu ka hadlayo ruqyada iyo akhdulbedel xoolo oo la qaato markuu ka waramayo wuxuu leeyahy akhdulbedel in ruqyada lagu qaato xoolo lagu qaato waa jaa-is waa bannaan tahay laakiin waa goormo buu yidhi wa hada inamaa yakuunu idaa saxa alintifaacu biha haddii qofka uu ku bogsoodo baa xoolaha la qaadan karaa weya markaasuu yihi fa kullu maa laa yuntafacu bihi biyaqiinin wixii aan si yaqiin ah loogu raysanin ousan saaxibkeeda ku raysanin fa akhdu lbadeli minhu batilun muxaramun in bedel laga qaato xoolo isii la yidhaahdo oo laga qaataa waa baatil waana xaraamu odhanaya wey marka arrintaas xoolaha marka horeyba kasii qadimayaan ay kasii qadimanaan ka hormarsanayaan haaniyan waxay qaadanayaan maalin kasta oo la keeno lacag zaa-ida laga rabaa qofka laga qaadanayo dadka masaakiinta eberay ka dhigeen xeryahaasay u furteen waxa weye waa ganacsi meel yani dariiq saxa inuu ku ganacsadaa la raba haduu ganacsanayo dariiqo aan sax ahayn oo shareecadii aanan ogolayn oo dadkii go-diimeed u saaraya masaakiintao dhanna marka xoolahoodii uu ku baabi'inaya weyaan marka kaasna daamin buu noqonaya alxadiid alraabic walkhamsuun xadiidka afar iyo kontonaad marwiyin can camr ibni shucaybin can abiihi can jaddi ana rasuula اllahi sal اlه alay waslama qaala nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam man tatababa walam yuclam minhu طibun qofka wax daweeyo oo aanan dhakhtarnimo iyo inuu wax daweeye mid lagu garanayo caan ku ah uusan ahayn oo markaasi wax dhibo weye faacnata dhibaato geysto fa huwa daaminun dhibkii ou geystay wuu damaano qaadayaa weeye isagaa laga rabaa waa daamin alxadiidu alkhaamis walkhamsuun xadiidka shan iyo kontonaad can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha baa waxay tiri radia allahu canha ilaahay ha ka raadi noqdee qaala rasuulu llahi sala alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi idra'u lxuduuda can ilmuslimiina ma istatactum idra'uu celiya oo ka joojiya alxuduuda xuduudii ka celiya oo ka joojiya can ilmuslimiina muslimiintii ka celiya ma istatactum intaad awoodaan xad inaad qofka muslimka ka fulisaan dib uga dhigoo ka celiya fa in kaana lahu makhrajun hadduu meelow kaga baxsado oo sabab ou kaga baxsado xadkan ou heli karo fakhalluu sabiilahu iska sii daaya xadkaa ka oofinina owliyadii dadka madaxda ahaa ayaa lala hadlayaa weya maxaa yeelay fa ina alimaama qofka muslimiinta madaxda u ihi oo imaamka ah oo madaxweynahooda ama qaadiga ah an yukhti'a inuu gafo fi lcafwi cafinta oo u ka cafiyo xadka uu ka dhaafo inuu ku gafo baa khayrun wanaag badan maxay ka wanaag badan tahay min an yukhti'a fi lcuquuba inuu cuquubo uusan lahayn qofkan dusha uu ka saaro ku gafo yacni taasaa ka khayr badan wey intaad qofka xadi lahayd oo xad ka fulin lahayd wuxuusan uusan yani shaki ku jiro oon yaqiin ahayn aada ku xadi lahayd waxa kaaga khayr badan oo ka wanaag badan inaad yacni cafinta aada cafisay inaad ku khaldanto taasaa kaaga khayr badan buu yiri nabiga alayh isalaatu wasalaam rawaahu atirmidi imaamu tirmidi baa xadiidkan wariyey isagoo marfuuca iyo isagoo mawquufa laakiin sheekh naasir diin alalbani wuxuu daciifiyey marka uu marfuuca yahay iyo markauu mawquufka yahay labadaba wuu daciifiyey bacd alculamaa mawquufka midka ahe oo caaisha ku eg ayay tasiixiyaan sidoo kalena xaakimina xadiidkan waa uu soo saaray weya xadiidkan mas'alada uu ka hadlayo waxa weeye waa dar-u lxuduudi can ilmuslimiin muslimiinta oo xuduudda aan lagula degdegin qofkan xad buuba galay maalan shay buu samey waa lagu tuhmay xaqiiqo looma hayo shubhaa jirto ishkaal baa yimid ixtimaalaa yimid mar haddii shay xad waajibiyo yacni lagu taradudo la yidhaahdo shaygaa ma sameeyey mise ma samaynin waxaan ma yeelay oo maalan ficilkan macsida ahi oo xadka gaartay hadday tuugo tahay hadday tahay zino tahay hadday tahay maaragtay qadaf ay tahay hadday shurbulkhamra tahay iyo wixii lamidihi waxa xuduudda ay ka ratibmato haddii uu ku khaldamo yacni lagu shakiyo haddii lagu shakiyo inuu waxaan galay inuusan gelin haddii lagu shakiyo ixtimaal ou yimaado ama ficilkan ou sameeyey xad ma waajibinaya mise ma waajibinaya lagu shakiyo haddii lagu shakiyo qofkani markuu ficilkaa sameynayay cilmi ma u lahaa mise jaahil buu ka ahaa haddii lagu shakiyo qofkan ma muta'awil buu ahaayo ta'wiil buu watay oo tafsiirou samaystay oo ku xalaalaysanayay mise ta'wiil iyo tafsiir oo ku xalaalaysta ma lahayn haddii lagu shakiyo cudurdaar ma u lahaa mise cudurdaar uma lahayn arrintan uu sameeyey waxaasoo dhan markay yimaadaan shukuugtan yimaadaan xadka waa laga joojinaya in laga joojiyo ayaana wanaagsan oona xuduuddaas laga oofinin sababtu waxa weeye xadka waa cuquubo qofka darar jasadkiisa soo gaarsiinayso jirka bani aadamka bay dhib soo gaarsiinaysaa xuduuddaasi weya waxay soo gaarsiinaysaa sumcaddiisii qofkan waa la jeedlay majluud waayaa laleeyahay waa faasiq saasaa la odhan sharaftaada iyo sumcaddaada way baabi'in sida jirkaada ay dhib ugu geysanayso haddii gacanta lagaa gooye iyo haddii dhabarka lagaa garaaca iyo haddii adiga maaragtay lagu dilo iyo jirkaada ay dhib usoo gaarsiinayso marka sidaa darteed ma banaana yacni xaaraam weeye in shay aan xaq ahayn oo aanan haabit ahayn oo sugnayn in qofka lagu xadaahi marna ma banaana xadkaasna maba sugnaado ilaa daliil in loo haya mooye daliil in loo hadlo loo hayo mooye haddii daliilkaasi wax ixtimaal la yidhaahdo iyo shaki uu soo galo waa la waa la radina shakiga markuu soo galo wax xadaho la fulinayo ma leh ilaa yaqiin laga helo ilaa yaqiin laga helo maxaa yeelay axkaamtu yaqiinay ku dhisan tahee shaki iyo dunuun kuma dhisno waxa xugumka xuduuda lagu dhiso shaki kuma dhisno waa inay wax yaqiinaho cad ay yihiin walidaalika ayuu xadiid ibnu maaja oo fii sunanihi ku warinayo can abi hurayrata radia allahu canhuna oo nebiga ka warinayo wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam idfacu lxuduuda maa wajadtum lahaa madfacaa waxaad reebtaan xuduudii reeba inta aada u heli kartaan waxaad ku reebtaan inta shubha aada u heli kartaan inaad xadka ku reebtaan ku reeba baa la leeyahay maxaa yeelay dhiigga dadka badankooda oo dhiiggooda la daadiyo maalkooda cirdigooda aslan waa xaaraam way in lagu xadgudbo ilaa shay yaqiina mooye yaqiin in la helo mooye markii yaqiin la helo oo maalan qofkan zinaysanayo afar markhaatiya ay ku kacaan ay arkaan weliba markuu zinaysanayay labadii yacni ninka farjigiisii dakarkiisii iyo haweenta farjigeediio isku jiro inay arkaan baa shardiya afartooda marka markaas markay afar iskugu timaado ayaa la xadi karaa qofka laakiin lagama yeelayo labadaa qofood guriga soo xirteen ninkan iyo naagtan hadduu yidhaahdo ama maaragtay ayagoo qaqaawan isdul saaran baan arkay hadduu yidhaahdo ama ayagoo neeftuuraya baan arkay oo shaqay hayeen waxaasoo dhan ayagaa la garaacaya kii warka sheegaa la garaacaya oo qaxadulqadaf laga oofinayo ma aragtay yaa laleeyahay iyagoo isku jiro labadan qalabo isku jiro ma aragtay maya isagaa la xadaya hadday gurigooda xirtaan xataa inaad ku jabisanin laguma dirin ha jabinin adig waxooda u asturteen waxa u jabinay maaha in xaaraamta la banaynayo laakiin tatabuc cawraati lmuslimiin cawrada muslimiinta inaad racracdaa la diidan yahay inaad racracda baa la diidan yahay ee ma aha zinada raadika maaha islaamku waa shay xad laga dejiye wey marka waxaa la rabaa xuduudaas maadaama qofka muslimkaa dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo jirkiisa badankiisa iyo cirdigiisaba sharaftiisa inay ay muxaramta in lagu xadgudbo yaqiin in la helo markaas kabacdi xadka laga oofiye baa la doonaya wy xuduudda marka la fulinayo waxaa la rabaa waxaa la rabaa qofkan in markhaati loo helo markhaati in loo helo markii markhaatigaa la helo oo wax shakiyana uusan jirin oo yaqiin ou yahay ama ictiraaf asaga uu la yimaado ama uur ou jiro gabadhaana ee yacni awlaad aanan waalid aabba lahayn ay caloosha ku qaado ama ictiraaf oo qofku ou qirto ama afar markhaatiya la helo ka hor xuduudda xadkaas laguma oofinayo wey bal nabiga caleyhi salaatu wasalaam saxaabada qaar markay macsida iyo zinada ka dhacdo oo iimaankooda intay ishayn waayaan ay nebiga u yimaadaan ay yidhahdaan rasuulka ilaahayow xad baan galaya idahir hala hala ikarbaasho ama hala idilo si a ilaahay uusan barri qiyaamaha ii qabsanin markay yidhaahdaano iimaankooda ou keeno oo wax markhaatiya ku kacay ounan jirin wuxuu dhihi jiray ninkii saxaabiga ahaa wuu ka jeestay xagga uga jeestay nebiga markaasuu xagga uga hor yimid markaasuu warkii ku celiyey markii dambe wuxuu ku yidhi warniyow ma ma fiyoodahay mise waa waalan tahay adika junuunun markaasuu yidhi maya waa fiyoobaa markaasuu yihi maxaa samaysay waxaan sameeyey yacni waxa ay ragga iyo dumarku ay sameeyaan baan sameeyey oo ah kalmiili fi lmukxula waxa la yidhaahdo bahasha indhakuusha bahasha la geliyo oo kale saasaan u sameeyey buu leeyahy saas oo kale baan u samaystay buu markaa kabacdii inta cudurdaar u raadin karay lacallaka qabaltaha amaad adiga dhunkatay oysan zine ahayn maya waxaan sameeyey ficilkii baan sameeyey isagaa la soo istaagay inta laga celin kara marka waxaa la rabaa in laga celceliyo qofka muslimkaa xuduuda laga celiyo intaa ka celin karta inaad ka celisa baa la rabaa waxaa la rabaa in mar walbaba muslimiinta aan lagula degdegin nebigu wuxuu yidhi hadduu makhraj ou ku baxsado heli karo fa in kaana lahu makhrajun meelou ku baxsado hadduu heli karo sabab yar fakhalluu sabiilahu daaya xadka ha ka oofinina faraha ka qaada maxaa yeele shay shakiya oo yaqiin loo haynin inaad qofka ku disho waxaa roon inaad cafiso cafwiga a ku khaldanto kaasaa ka wanaag badan buu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam yaa marka xuduudda iskala ho oofinaya xuduudda waxyaalaha hadda shareecada ay u ratibto o ogta waa wax tirsan wa waxyaalaha hadda gaalada ay shareecada islaamka u diidan yahin u buunbuuninayaan waa wax maslaxad mujtamaca ay ugu jirto wey hadda waxay ka hadlaan rajmiga oo kaleeto dhagax in qofka lagu dilo qofka dhagaxa lagu dilayo waa qof nikax soo maray rag iyo dumarkoo doona ha noqdo laakiin waxa weeye waa qof isagoo nikaax soo maray afar qofood ay iskugu timid ayadoo ninkan oonan ka joogsanin oo shaqadii wato labadoodii camalkii wada hayaan macnaheedu waxa waay sida xayawaankii dad derbiyada isku fulfuulay oo kale waa derbigaas qof la fadhiistay ummadoo dhan ay aragtay oo kale uu la mid yahay ilaa afar qof iskaga timaado wax sahlan maaha kaasoo kale mujtamaca waa fasaadinaya mujtamaca muslimka wuu fasaadin boqolaala ku dayan xumaan badana imaan marka haddii la radciyo waa in kaasoo kale cuquubada lagu sameeyo mujtamaca ayay nadaafad u tahay tuuga in gacanta la gooyo danay u tahay dadka muslimiinta waxay ugu tahay xoolahaada inuu ku badbaado haddaad tuuga aad tiraahdo xabsi baan ku bedelaya hal gacan markaa goyso waxaa dhici karta gacan labaad inaan la goyo oo kulli dadku wada baqaan oo qofkii xoolihiisa albaabkiisao furan ou ka tago albaabkiisa dukaankiisa kuu furan inaad ka tagto gurigaada ammaan aada ugu seexataa heli karta laakiin haddii la yidhaha xabsi ha loogu bedelo waa xisaabtamaya meeqaa lagu xira hal sana qaanuunku wuxuu qoraya hal sano inaad hadda xoogaagaas qaadato in lagu soo xiro hal sano xoolahada meel dhigo kabacdina maaragtay sanadkaa soo dhamayso waxaa dhici karta xataa faystooyinkii iyo inuu kaa gogo oo waxti iska yaraado wax ka yar inaad kusoo baxdo hadhowdiina a xoolo yeerato xoolo leeyahay ma aha xoolo uu shaqaystay waa xoolo dad kale ku xisaabtamaya beriyaad soo baxaysa xoolaha ku shaqaysanay hadday kaa dhamaada mid kalea soo dhacaysa iyo wixii lamid ah qisaasta marka la leeyahy qofkii qof dilay hala dilo waa maslaxadda wey annagaa badbaadayno ilaahayna inaa nolol ku jirto noo sheegay walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaab markii qof la dilo qof markuu qof dulmi ku dilo haddii loo qisaasoo la dilo waa laga nasanaya dadka ammaanay dadkii helaya qof qof ku xadgudbi karo oo dhiiggiisa ku xadgudbi karaa lama arkayo weyaan laakiin haddii la yidhaahdo qofka wax dila aan tirsano reer hebelow idinkana tirsada annagana waa tirsanayna bacmadow ba ha la yidhahdo wax xamar laga yaqaanaa jira bacmadow la yidhahdo bacmadow oo yani waxay dhahan xataa dameerka qofka muslimka ah oo la dilo ayaa ka diya liitay dhahan hal milyan aa la bixiyaa dameerka markii uu dameer qof dilo laakiin qofka shan boqoloo oo kun oo shilin soomaaliya qofka laga dhiiba wuxuu leeyahay wallahi hebla qabiilka isku soo dardaraya oo kaa takhalusa oo ku dilaa waxba iiguma fadhido marka yani dulmigaasoo kaleo laiskugu kaalmeeyo bay arrintu noqonaysaa weeyaan yaa marka xuduuddaas xuduudda markaan aragno waa wax tirsane waa zaanigii oo hadduusan nikaax soo marin boqol jeeda lagu dhufto hadduu nikaax soo marayna la rajmiyo saariqoo gacanta laga gooyo kii wax dilayoo loo dilo oo loo qisaasto maxaa la yidhahdaa qofka qof zaani baa tahay yidhaahdo waa zinaysatay yidhaahdo xadulqadaf laga oofiyo qofka khamrada cabay oo maaragtay la xado oo asagana yani maaragtay lagu dhufto admaaa xaddu shaarib alkhamri iyo qofka qaaticu tariiqa ah oo wax tirsan wa xuduuddaba wax yaroo tirsan wa xuduuddaas marka yaa iskale hofulinaayo waxaa iskale a'imada iskale dadka muslimiinta madaxda u ah waa iskale cid kale ma laha dadka yacni xuduudda oogo waxaa weeye dadka madaxda ah waa dadka dowladda waaye waa inay dowlad leeyihiin ummadda ammaan gelin karaan qofka ay daalimka madluumka uga gargaari karaan dowlad mumakan ah oo tamkiin leh oo beeca lahoo dadku ay raadi ka yihiin oy aqbaleen xataa ayaysa raadi ka noqonin xukunkeeda ay aqbalaan khasaba ha ku aqbalaan hadday doonaane dowladdaasaa la rabaa oo daalimka iyo madluumka u kala insaafi karto u kala cadaalad samayn karto inay xuduudda fuliso laakiin urur ururada ka mid a oo weliba jabhad ah ama xisbi ah hadduu meesha yartaahu haystay yidhaahdo xuduudan ku oofinaya waa dulmi lama ogola sida hadda dhalinyarada soomaalida shabaabka la yidhaha ay sameeyaan sax ma aha waa khalad xuduud aysan lahayn qaateen dad bay rajmiyeen dad bay gacan ka gooyeen sax ma aha maxaa yeelay yacni dad tamkiin helay ma aha ma makansan soomaali gacanta kuma dhigin madaxweynenimo looma ictibaarinin dad awoodle ma aha marka saa darteed xugum aysan lahayn inay fuliyaan fi shariica alislaamiya waa shay muxarama w xaaraam waa ma leh waxaa tusayo dhaqankii salafkeena ridwaan ullahi calayhim alimaamu taxaawi wuxuu ka warinayaa muslim ibnu yasaar wuxuu yidhi kaana rajulu min asaxaabati yaquulu saxaabada nin ka mida baa wuxuu dhihi jiray azakaatu walxuduudu walfay-u waljumucatu ila sulطaani intuba zakada waxa qaadi karo xuduudda waxa oofin karo yani haniimada waxa qaybinayo jumcada dadka waxa ka oogayo madaxda qofka suldaanka madaxweynaha muslimiinta arintaa iskale alimaamu taxaawi wuxuu yihi hadalkaas yani wuxuu leeyahay laa ma aanan helin buu leeyahay laa naclamu lahu mukhaalifan min asaxaabati saxaabigaas hal saxaabiya ku khilaafa ma aan hayna buu leeyahay warkaas wax ku khilaafay lama hayo buu leeyahay wakadalika imaamu lbayhaqi fuqahaau lmadiina ba wuxuu ka soo guurinaya inuu yidhi laa yenbagii liaxadin fuqahaa lmadiina baa oranayo laa yenbagii liaxadin an yuqiima shaya min alxuduudi yani wuxuu leeyahay uma haboono suuragalna uma aha inay xuduudda fuliyaan axad oo ka soo haray duuna sultaani madaxweynaha qofaan ahayn dowladdaas iyo cidduu asagu wakiishay weliga uu ka dhigtay mooye cid kaleeto wax fulin kartaahi lama arka buu leeyahy cid kaleo wax fulin kartaahi ma jirta buu leeyahay marka sidaa darteed waxaa la rabaa yani in xuduudda siday tahay loo oofiyo baa la rabaa weya calaa kulli xaalin waxaa la rabaa xuduudda waxaa iska leh dadka oo maaragtay umarada ah iyo madaxda dadka dowladda mumakanka ah baa iska lehoo xuduudda fulinayso laakiin raciya iyo ashkhaas iyo aaxaad annaas midna ma laha kutubta caqaa'idka ahlu sunnahana oo dhan markaa aragtay kutubtii salafkeenii ay qoreen iyo dadkii ahluxadiidka ahaa sidaasaa ku wada qoran kulligood arrintaasaa ku wada sugan weya alxadiidu alkhaamis walkhamsuun can caaishata radia allahu canha qaala qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabigeenna wuxuu yidhi idra'u lxuduuda cani lmuslimiina ka celiya muslimiinta xuduudda ma statactum intaad awoodi kartaan ka celiya buu yidhi intaad awoodi kartaan fain kaana lahu makhrajun haddii uu leeyahay meeluu kaga baxsado fakhalluu sabiilahu sii daaya faina alimaama maxaa yeeley qofka madaxda ah faina alimaama soo ma jeedin xadka qofka fulina inuu imaam yahay qofka imaamka ahee muslimiinta madaxda u ihi an yukhti'a inuu gafo fi lcafwi dhaafidda qofka la dhaafo oo ku gafaayay baa khayrun wanaag badan min an yukhti'a fi lcuquuba inuu dadka cuquubadooda ku gafo dadka dilo inuu cafiyo baa ka khayr badan buu leeyahy rawahu imaamu tirmidi marfuucan wmawquufa hada wabilahi towfiiq wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wsaxbi wslm